waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada baydhabo shir caalami ah kaas oo ay si wadajira u shirgudoomin doonaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare shirkan oo ah shir ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka uu geysanayo fatahaadaha soo laablaabta ee uu sameeyo webiga shabeelle kaas oo mara deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaa kaloo shirka ka soo qaybgeli doona safiirka midowda yurub ee soomaaliya xubno ka socda dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale wasiirka qorshaynta koonfur galbeed soomaaliya axmed madoobe nuunow ayaa uga warbixiyey warbaahinta ujeeddada shirka maanta ka furmaya magaalada baydhabo waxyaaba ugu muhiimsan oo shirkan loogu hadlaya waxaa weeye in oo siday isaga kaashan lahayn labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor garaynayso european unionka oo la yidhaahdo iland oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada laba dowlad goboleed waxaan rajaynaynaa in waxyaaba badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito se isaga kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen shirkan oo ah shir hal maalin ah ayaa looga hadli doonaa dhibaatooyinka uu geysto fatahaadaha webiga shabeelle oo mara deegaano dhaca koonfur galbeed iyo hirshabeelle axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq radio kulmiye baydhabo